cabdiraxmaan macalin cali gudoomiyaha golaha deegaanka ah naatuqa degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa degmadaasi waxa uu ka dhagax dhigay dhismaha dugsiga ugaarka ah waxbarashada gabdhaha oo laga hirgeliyo degmadaasi dhismaha iskuulka gabdhaha waxaa degmada afmadow ka hirgelinaya wasaaradda waxbarashada ee jubbaland oo kaashanaysa hay-adda care sida uu goobta ka sheegay gudoomiye cabdiraxmaan bismillaahi raxmaan raxiim maanta oo taariikhdu tahay labaatan iyo lixda bisha bisha lixaad laba kun iyo labaatan iyo shanta waxaa farxad weyn maanta noo ah degmada afmadow oo yeelatay maanta waxaan dhagax dhignay baan ka wada halkan waxaan dhagax dhignay iskuulkii ugu horreeyey ee abid laga sameeyo iskuul gabdho ay dhigtaan keligood ayaa maanta halkan ka dhagax dhignay dhulkaasna wasaaradda waxbarashada waxaana dhulka na siiyey dad reer afmadow ah ayaa na siiyey oo waalidiintooda dhinteen meeshan waxaan uga ducaynaynaa waalidiintii dhimatay allah u naxariistaan leenahay ajir iyo masxalanna allah ka siiyo waxaan kaloo meeshan aan dadweynaha afmadow ka codsanayaa waxaa kaloo noo yaalla isbitaal weyn oo loo oo wasaaradda bisha cas ay rabto inay halkan ka dhisto dhul intaa in la eg dad bixiyana waan u baahan lahay oo reefmadow ah taa waxaan kaloo u baahan lahay iskuul kale oo xanaanada xoolaha iyo wasaaradda beeraha labadaba lagu baranayo waxbarashada xanaanada xoolaha ah iyo beeraha labadaba ayagana iskuulkaasna waa loo baahan yahay waxaan u baahan lahay marka reefmadow oon u sheegayaa dhul baan u baahan lahay aniga qaybtaydaan ka qaadanaya hal dhul anaa bixinaya dhulka kale waxaan ka rabnaa reebowaan ka rabnaa waa mahadsantiin kulligiin macadkan ayaa ah kii ugu horreey nuuciisa oo u gaar ah gabdhaha kaas oo laga hirgeliyo magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose halkaas oo waayihii dambe ay si weyn sare ugu kacaysay waxbarashada iyo macaahidda laga hirgelinayo